way isleeyahay dawladuna waxaan isleeyahay prime ministerku shaquu ku magan yahay oo aada u dhib badan waad garan kartaayo hade waxaa la yidhaahdaa dhibka soomaaliya inta badan galmudug baa ayuu ka yimaadaabaa la yidhaahdaa marka haddii galmudug xal loo helo soomaaliya xal baa loo helaa la yidhahda marka adi howl adag baa haysta waxaan rajeynayaa prime ministerku isagoo halkiisa jooga ama ama markuu yimaadaba in isbedel weyn ayaanu filaynaa oo dhinaca dawladda ku yimaada yidhaah wax badan baanu sugaynaa marka lama filahayo haddaad tiraahdo kheyr bay noqonaysaa kheyrka waan rajeynaynaa laakiin waxaa loo baahanya dadaal waxaan u baahanahay in yidhaah isbedel weyn dawladda lagu sameeyo oo shacabku uu dareemo isbedel inuu jiro nuxurka ugu weyn oo aan soo gudbinaya intaasu ah